wasiirka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamuud ah ayaa waxa uu shir jaraa-ida ku qabtay xafiiskiisa wuxuuna kaga hadlay xaaladaha ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland
maanta waxaan rabnaa halkan inaan kula wadaagno bulshada reer jubbaland xaalado xaaladaha bini-aadminimo ee ka jira deegaanada jubbaland iyo arrimo kusoo kordhay xaaladahaasi oo saameyn xun iyo khataro badan ku ah arrimaha bini-aadminimada ee jubbaland iyo dadka bulshada reer jubbaland sidaan wada ognahay walaalayaal deegaanadan jubbaland dayrtan hadda sii dhammaanaysa dayrteedii hore ama labada kun iyo saddex iyo labaatanka aakhirkeedii iyo labada kun iyo afar iyo labaatanka bilowgeedii deegaanada jubbaland waxaa ka da-ay roobabkii xooga badnaa ee la dhihi jiray elnino saameynta badan ku yeeshay kuwaasoo wax badan oo kaabayaashii bulshada ee kaabayaashii dhaqaalaha buundooyinkii iyo jideedkii iyo wax badan burbura u geystay saameyn badan bulshada ku yeeshay taasoo bulshada reer jubbaland aysan weli kasoo qabanin oo culeys badan ku haya beero badan saameeyey xoolo badan saameeyey dhimasho badan oo dadkaana u geystay sidaasoo kale roobabkii guga ee ka da-ay ka dambeeyey waxa weeye dayrtaa ka dambeeyey aada bay u yaraayeen oo roobabkaasi waxawey sidii loogu sidii la filayey ama horey loo arki jiray ogamadiin deegamada jubbaland dayrta hadda sii gabagabada ah meelo badan oo ka mid a deegaanada jubbaland kama degin kama di'in ama wayba yaraed hadday ka da-dayba taasi waxaa ka dhashay xaalado adag oo bulshada reer jubbaland maanta ay wajahayaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada jubbaland xaaladahaas oo waxa weeye runtii u baahan in taxadir badan iyo diyaargarow badan loo sameeyo dowlad iyo shacabba la ysku tashado sidii arrimahaasi looga hortegi lahaa ugu diyaargaroobi lahayn bulshadeennana waxaweye dhibaatooyinka waxaweye muuqda ee fafaalaheeda ee culaysyada ah aan uga hortegi lahayn waxaa arrimahaasi bini-aadminimo keenay dhowr arrimood kow roob yaraanta dayrtu waa xaalad ka dhalatay dhibaatadaasi ka dhalatay meelo badan oo ka mid a saan sheegay roobkuusa ka diin taasi waxay keentay biyo yaraan deegaamo badan inuu maanta ka jiro oon iyo biyo la-aan xoolihii ku ooman yihiin dadkii ku ooman yihiin deegaamo fara badani khayradhaan ay kasoo yeedhayso xagga biyaha ah taasoo saameynaysa biyo la-aantu mar hadday dhacdana saameynaysa nolosha oo bini aadamka oo dhanba iyo nolosha dadka oo dhanba saasoo kale waxaa ka jira cunto la-aan iyo cunto yaraan maadaama oo beerihii roobkii uu yaraa beero badan ayna soo guyin waa xaalado iyadana waxa weeye runtii culays leh oo dadka bulshada reer jubbaland ay wajahayaan taasi waxay keentay barakac iyo deegaamo badan in dadku ka guuraan magaalooyinka lasoo galo miyigii la banneeyo xoolihii ay isu guurguur u yimaado